أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulis aa ka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dagaalka bariga dhex ayaa galay maalintii soddon iyo saddexaad iyadoona dhinacyada dagaalamay isku adeegsanayaan sawaariikh culus diyaaradaha dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa duqeyn ku burburiyey shirkadii korontada ee deegaanka kunyabarow awla saamiga ee shabeellada hoose iyadoona arrintaas ay si adag uga hadleen bulshada deegaankaas madaxa maamul goboleedka gaalaraac ee puntland ayaa iskushaareen ku sameeyey golihiisa wasiirada kadib awood sheegashadii kooxda ridida ku burburisay maamulkii koonfur galbeed guddiga gurmadka abaara ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaaya islaamiga ee hiiraan waa subaxnimo arbacaa taariikhna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha shawaal sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii soddon iyo saddexaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan sawaariikh culus haddaba xoogii ugu dambeeyey dagaalka bariga dhexe waxaynu saak wax ka weydiinay walaalkeen abushiiba aad baad u mahadsantahay walaalka maxamed sheekh axmed toyshow dagaalka ka socda bariga dhexe waxa uu galay maalintii soddoni saddexaad iyadoo laysu adeegsanayo noocyada kala duwan gantaalada ridada dheer ee isaga kala goosha qaaradka qaarad war ka soo baxay iiraan ayaa waxaa lagu sheegay ilaa iyo toban qof oo shaqaale ah inay dhinteen wixii ka dambeeyey markii dagaalkani uu bilowday kuwaas oo qayb ka ah shaqaalaha nidaamka shiicada iiraan wakaaladda wararka ardayda iiraan oo lagu magacaabo isna ayaa iyadoo soo xiganaysa madaxda hay-adda nidaamka kalkaaliyayaasha sheegtay in toban ka mid ah shaqaalaha kalkaaliyayaasha ay dhinteen tan bilowgii dagaalka xalay wadamada weerarada lagu qaaday oo gantaalada iyo diyaaradaha daroonta ah waxaa ka mid ah dalka baxrayn wasaaradda arrimaha gudaha baxrayn ayaa sheegtay in ciidanka dabdamiska ay ku guuleysteen inay demiyaan dabka kacay mid ka mid ah shirkadaha kaas oo ka dhashay weerar iiraan ay kusoo qaaday goobtaasi sidoo kale dab xogan ayaa ka kacay magaalada kuwait city oo ah caasimadda kuwait kadib markii lagu weeraray diyaarado daroon oon duuliya lahayn hay-adda duulista rayidka nidaamka daaqoodka kuwait waxay sheegtay in garoonka diyaaradaha kuwait uu la kulmay weeraro daroon ah oo ka yimid iiraan kooxaha ay taageerto waxay sidoo kale shaaciyeen in weerarka uu gaaray haamaha shidaalka ee kuwait international airport taasoo sababtay dab weyn iyadoo kooxaha gurmadka degdega ay la tacaalayaan xaaladda warbixino hordhaca ayaa sheegaya khasaare hantiyadeed oo xogan inuu goobtaasi ka dhashay balse khasaare nafeed uusan jirin muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa la arkayey holac xoogan oo ka baxaya goobta la beegsaday ee garoonka diyaaradaha waddanka kuwait maraykanka wuxuu sheegay saacadii lasoo dhaafay duqeyn xoogan inuu ka geystay qaybo ka mid ah waddanka iiraan sida tehraan iyo isfahaan iyo magaalooyin kale waxay tilmaameen inay adeegsadeen hubsi gaara loo hago oo lagu beegsanayo bartilmaamyada militari oo ku yaala dhulka hoostiisa ee gudaha iiraan waxay sheegeen in ay garaacayaan goobo militari oo dhulka hoostiisa ku yaala gudaha iiraan iyadoo adeegsanaysa rasaas duqeymo sax ah oo lagu beegsanayo isla iiraan saacadihii lasoo dhaafay duqeymo ka dhacay gudaha dalkaasi waxaa lagu beegsaday warshad soo saari jirtay dawooyinka weeraro ay fuliyeen maraykanka iyo yuhuudda ayaa lagu beegsaday warshad dawooyinka soo saarta oo lagu magacaabi jiray towfiiq oo ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ugu waaweyn waddankaasi wasaaradda caafimaadka iiraan ayaa sheegtay in xarunta cilmi baarista warshadda ay waxyeelo soo gaartay islamarkaana tilmaantay in tan iyo bilowgii dagaalka la beegsaday labaatan iyo afar xarumood oo caafimaad war-saxaafadeed laga soo xigtay saraakiil maraykan ah ayaa lagu sheegay in ay bilaabatay dhaqdhaqaaq ciidan oo ballaaran oo ay wadaan maraykanka oo ku wajahan bariga dhexe sida ay sheegayaan warbixinadu kumanaan askari ayaa laga soo raray maraykanka si loo geeyo bariga dhexe inkastoo maamulka saliibiga trump uu sheegay in horumar laga gaaray wadahadallada tehraan diyaaradda dagaalka ee loo yaqaano u s s georgia w bush ayaa ka dhaqaaqday goobteedii iyadoo ay la socdeen saddex markab oo burburiyaal ah taasoo qayb ka ah koox dagaal oo ka kooban in ka badan lix kun oo badmaax wakaaladda associated press ayaa waxay sheegtay in kumanaan askari oo ka tirsan kooxda lagu magacaabo arbon division ay bilaabeen inay gaaraan bariga dhexe waxaa sidoo kale la sheegay in kun iyo shan boqol oo askari oo baarshuud ah si deg deg ah loogu diray toddobaadkii hore iyo weliba ciidamo kale oo qayb ka ah wareeg ciidan oo horey loo qorsheeyey inkastoo aan si cad loo qeexin ujeedooyinka rasmiga ah ee ciidamadan loogu dirayo bariga dhexe haddana nooca tababarka ee arbon division ayaa wuxuu muujinayaa inay diyaar u yihiin fulinta howlgallo baarashuud ah oo loogu soo degayo dhulka cadowga ah sida qoraalka lagu sheegay ama dhul lagu muransan yahay si loo qabsado goobaha istiraatiijiga ah iyo garoomada muhiimka ah sidoo kale markab ka tirsan ciidamada badda ee maraykanka oo sidaa ku dhowaad laba kun iyo shan boqol oo askari oo ka tirsan mariniska ayaa dhowaan gaaray bariga dhexe waxaa sidoo kale la geeyey laba kun iyo shan boqol oo askari oo marines ah oo kale kuwaasoo kasoo baxay gobolka california tallaabooyinkan maraykanka uu qaadayo ayaa waxay kusoo beegmayaan xili saraakiil ka tirsan maamulka maraykanku ay ka gaabsanayaan inay si cad u sheegaan in ciidamo dhulka ah lagu geli doono gudaha iiraan arrintani waxay dhelisay su-aalo ku saabsan siday isu waafaqayaan dhaqdhaqaaqyada militari iyo hadallada soo noqnoqday ee saliibiga trump ee ah in dagaalka lasoo afjari doono dhowaan madaxweynaha maraykanka ayaa arbacadii wuxuu ku dhawaaqay in dhammaadka dagaalka ka dhanka ah iiraan uu dhow yahay isagoo adkeeyey inuu ujeeddada ugu weyn ay ahayd in laga hortago in iiraan ay hesho hub nuclear ah wuxuu sidoo kale sheegay in maraykanka uu ka bixi doono iiraan muddo laba ilaa iyo saddex toddobaad gudahood ah isagoo intaa ku daray ma jirto buu yidhi sabab aan u sii joogno sida uu hadalka u dhigay saacadihii lasoo dhaafay iiraaniyiintu waxay ku dhawaaqeen in sarkaal kasta oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka iiraan oo lagu dilo weerarada gaadmada ah ee maraykanka uu ka fulinayo gudaha iiraan iyo weliba yuhuudda ay isla fulinayaan inay iyaguna fulin doonaan weerar aargudasho ah oo lagu burburinayo shirkadaha teknolojiyada ee maraykanka iyadoo ku eedeysay iiraan shirkadahaasi teknolojiyada maraykanka inay fududaynayaan weerarada ka dhankaha bartilmaameedyada gudaha iiraan aljaziire oo soo xigatay war-saxaafadeedka ka soo baxay ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ayaa waxaa la sheegay shirkadaha la beegsanayo inay xarumo ku leeyihiin gobolka waxaa ka mid ah cisco h b intel orlenze microsoft apple google meta i b m del plantir nedvia g b morgan chise tesla general electric spire solution g for two iyo boying jasaaka allaahu kheyran walaalka nuur cali warsameeca wiishiiba diyaaradaha dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa duqayn ku burburiyey shirkadii korontada ee deegaanka kuwinbarow ewla saamiga shabeellada hoose iyadoona arrintaasi ay si adag uga hadleen bulshada deegaankaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen khaalid xasan diyaaradaha dagaalka ee dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa duqaymo ka geystay deegaanka kuwinbarow ee gobolka shabeellaha hoose iyagoona beegsaday shirkadii korontada shirkadan oo lagu magacaabo kuyo electri combany ayaa korontada siinaysay kumanaan qoys oo ku dhaqan magaalada iyo nawaaxigeeda duqeynta ayaa waxaa ku naf waayay hal qof saddex kalena oo ay ku dhaawacmeen sidoo kalena waxaa ku burburay matoorkii korontada iyo dhismihii xarunta qofka shahiiday ayaa ahaa nin shacab ah oo ka shaqaynayay shirkadda keko halkaa saddexda dhaawacantayne laba ka mid ah sidoo kale ay ahaayeen shaqaalaha shirkadda midka kalene uu ahaa nin harqaanla ah oo magaalada ka shaqaysta bulshada deegaanka kunyabarow ayaa si adag uga hadlay duqeynta saliibiyadda maraykanka ay ku burburisay shirkadii korontada ee deegaanka kunyabarow duqeyntaas oo sidoo kale dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen dad shacab
gaala amerikaan oo shirkaddan korontooda keeko kunyabarow ka yaalay maalintan gaalaa duqeeyan shirkid ganacsi eto wal siyaasad iyo shabaabna shuqul aki lahayno markii iku horreeyayto hadda oo wal oo shacib lay duqeeyaytana ma ahayn kunyabarow dhowr marba dad badanoo reerka deegaanka aynoo ku dilin amerikaan dad badanoo hadda aqoonman ayaan jiran waa la diintay in laki dilay american uuna soo hin ma'ana america unay hoolaakaan ma isdiiraay america una soodin hadlanoo la wadaagay la dhahay soodin beedan ma jirta walaahi un reerka si goon ah unoo beegsadayn ka ilaaliyayn unama kasayn shirkada ganacsi hoogay meesha ayaalan dad masaakiin hoolaagay lay ahaadan oo mar kastoon suubiyaayan deegaanka iyo deegaanku madayna suubiyaayan laakiin qaas ahaan un beesha reer tun amal wal goonnii nagad nagay america walanay kahaay marka insha allahu raxmaan beesha meel walba joogta arrintaasoo haddii cil dareerayn ogaata aad iyo aad baa u ku xun maantan oo gaalada walasan ay ka beegsato oo duliyaasha ahan waa keed la ijaray korontadii oo laka ganacsadada hadhow may dhahan rabanay wax sh- shabaab doqeen shabaab mid doqeen shacab ukaan walkal iyo beegsadaayo ma jiro dul dulyaalow mar horba ilaahay aayadda qur'aanka sheegay marka hadda dadkii oo hadda oo jawaasiistii oo walaan hooshan fuliitana insha allah ilaahay idinkay salqobadaay ma la doqaysaa ma inaad oo una nii baabi'iyano un qabateen la nii saaro meeshan ka ganacsadana barafkii iyo jalaatada iyo wax maadnana taa wal cabitaan laka shiidid lawaaye xaafido alxamdu lilaah ilaahi subxaana watacaala mahad isku leh allihii dadna weel muslimiin ah hadda booskan ajoog makaankan joog motoorka bulshada kuwinbarow goob ganacsow nalkan muslimiinta dhan ka noolen shabaaba ma joogda inta motoorkan muslimiintaas ka noolen mintookiyo ka iftiisanayan ciidina ma degan ciidan hubkayga wadaa in ma jooga gardarro iyo fulaynimo in ay ka duqay marka marka soob ilaahi subxaana watacaala may dhahay maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli alkitaabi wala almushrikiina an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum intaas besni ka haysteen ma jeelan etoob ilaahi subxaana watacaala dhahay angooy gaalow ma jeelan kuwe min ahli alkitaab yuhuud nisaara ilaahi subxaana watacaala sheegay walmushrikiin angooy qabuurta caabudaay mushrikiinta ma jeelan an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum khayr inaas askii ka digi ma jeelan ilaahi subxaana watacaala unoo maanta dad muslimiin an oo tooxiid oo haysan motoor kuwinbarow ka yaal la doqeey ciidan ma degan shabaab ma deganta may kale may noo fadaayan may nin ka haysanin ilaahi subxaana watacaala may dhahay wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid بسم الله الرحمن الرحيم ما غير مين أرين بدون أبدو على إسحاق عثمان لأن كنت كشيء أبشر ماذا يعني لا علي الأرين أتن الحمد لله قال ذي أو كفار تايت يا جيج وير جنتال كردي شهيد لما ما هاي الشعب هاي إسك شقة يسد هاي همال هذا الحمد لله إلهي شهادة سن أقبل ما هاي همال إسك هو شقة إسك هو مالنا شباب إيه ولا حصلوا كلهم هاي هذا الحمد لله sagaalkii janawari laba kun lix iyo labaatan ayay sidan oo kale diyaaradaha dowladda saliibiyadda maraykanku u duqeeyeen warshadii durduro ahayd shirkad soo saarta biyaha nadiifka ah taas oo ku taalay degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe arrinkan ayaana loo arkaa curyaamin dhaqaale oo ay saliibiyadda maraykanku ku hayaan shacabka soomaaliyeed xilli ay waddanka ka jiraan dhibaatooyin iyo duruufo ka dhashay abaaraha weli dalka ka jira jasaaka allaahu khayran walaalka khaalid madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ee puntland ayaa isku shaadheen ku sameeyey golihiisa wasiirada kadib awood sheegashadii koox hirdada ku burburisay maamulkii koonfur galbeed tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad wareegta ka soo baxday xafiiska siciidani ee madaxa maamulka hirdada puntland ayuu isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada siciidani ayaa xilkay ka qaaday xubno ka tirsan wasiirada kuwaas oo ka dhex muuqday maamulka hirdada puntland xubnahan xilka laga qaaday ayaa waxaa ka mid ah wasiir cabdifataax juuxa oo ahaa wasiirka amniga gudaha ee maamulkaasi kaasoo lagu bedelay cabdi xirsi qarjab sidoo kale siciidan ayaa golihiisa wasiirada ku soo daray xubno horey xil looga soo qabtay maamulka dhowaan laga dhigay magaalada laascaanood kaasoo uu ka mid yahay farxaan cali xirsi oo loo magacaabay wasiirka warfaafinta lama oga waxay maamulkan ku soo kordhin karaan golaha wasiirada cusub ee siciidan uu magacaabay xilli deegaanadaasi ay ku sii xoogaysanayaan mucaaradka ka soo horjeeda siciidani ee taageersan koox hordada xasan guurguurtee jasaaka allaahu khayran walaalka casaam guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada amniga ee hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeena saadiq muumin guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo sii laba jibaaray gurmadka lagu garab qabanayo dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen ee ku dhaqan dhulka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan xilli ay jirto roobyari iyo abaaro baahsan oo saameeyey dadka iyo duunyada iyo guud ahaanba geyiga soomaaliya ayaa guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxa uu raashin qaybin ka sameeyey deegaanka tardo ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan deeqdan oo ka kooban bur bariis sokor iyo saliid ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad aad u tabaalaysan oo tiro ahaan gaaraya lixdan iyo lix qoys oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka tardo iyo tuulooyinka hoos yimaada naqiib maxamed cabdiwahaab naqiib naa'ib oo ah xubin ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ka hadlay fagaaraha raashinka lagu qaybinayay ayaa bulshada kula dardaarmay in ay iswanaajiyaan iskuna naxariistaan deegaanka aan joogno waa darto oo ka tirsan walaayada hiiraan alislaamiya waxa aan u joogno waxaa weeyaan oon shaqada ka qabanayno guddiga gurmadka abaaraha ee walaayadu hiiraan oo shaqada aan qabanayno waxa weydaan reeshaan qaybin aan u qaybinayno dadka abaaraha wax soo gaarsiiyeen oo xoolahoodii iyo ayagaba ay ku macaluleen raashinka aan qaybinayna waxaa ka mid ah sonkor bur beriis saliid wajasaakumullahu khayran waxaanu leenahay ammaanadaas ay noo soo dhiibtay xarakada shabaal mujaahidiin gaar ahaan guddiga abaaraha waxaanu leenahay ammaanadaas waxaanu u gudanay sidiina loogu soo dhiibay waana u jeedaan dadkii loogu talagalay iyo raashinkiiba inay haystaan gacmahooda ay ku haystaan dadkii nasiib u yeeshay raashinkaas ilaahay mid baraka leh ha oga dhigo dadka walaalahayna raashinkan aad u jeedtaan waxaa idinkugu talagalay dadka muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta xarakatu shabaal mujaahidiin wajasaakumullah khayran barwaaqo iyo bashbash iyo jacayl aan idiin qabno ku soo dhowaada wajasaakumullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu qaar ka mid ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka tardo iyo tuulooyinka hoos yimaada oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus ayaa kaga mahadceliyey mujaahidiinta gurmadka la soo gaarsiiyey iyagoona sheegay in deeqdan la soo gaarsiiyey ay baahi weyn u qabeen tardowa marka alxamdulilaah ilaahay aa mahadsan rooblaan dartiisa waxaaskan ilaa laba sano camal laba sano wax roob ma diin oo natiijalo abaartaasaa jirta marka baan barta joogto ilaa maqokuri ilaa rabta haddaan xaggan marka walaayo joogaanoo la yidhaah waabweyn intay ka dhexayda tif male neef ku leximayd abaar daraadir bal ka waran maanta maxaa laydin siiyey maanta waxaa lala siiyey badar dhallahoo deeqaho walaayada islaamka looga yimiday aa lala siiyey qoftiiba waxaa soo gaartay haaf bariisa iyo haaf bura iyo haaf sokor magacaygu maxamed cabdulle barrow haa tardo tardaan jooga haa tardo abaar saa'ida ahay waa lagu ba'an yahay ilaahay asalayn xooluhu sidoo kale walaayadaa wax loo keentay khayralaasi xilligan waa mudnayn allailaqisluguleeday lagacaddahay baa laloo keenay waa ku faraxna waxaa laloo keenay ma aada ugu faraxsana kumiya kuu jooriyo mahad iyo ilaahay mahadiis waa mudna aada u mudna maas waaba iga caddeed waaba iga caddeed xalay anoo meelaska jiifa oo biso ilmaha tabar uga keenile aan laysoo wacay warbalniya waa imaad wax yaraa xoogaa lagu gaarsiinaa lagu siinaa layiri waa imiday waa ku farxay mugii wax lay dhiibay magaca cismaan maxamuud deegaanku tardo abaartulna allayleh waa saamayda si caadi ahayna u saameyd anuu tosideed biloodaan ka marnaa isbitaal jiray shalay daraadaan imid waxaan imid waxaan aqiin oon aqoonsa waayo dadka ninbada loo gada kariyo camal erga haafgale iyo loorgale iyo dadaa u gada kara dad waxaan u imid aana badarna u gadan geeda oo gudaha ilaahay ugu cinxiri dhex joogaan saaka anoo gurgii joogaa laysoo wacay waa soo orday qayrabayaalba maanta waxaa laysiiyey haaf bariisa haaf sokora haaf burac caag saliida intaasaa laysiiyey allayleh waa u baahana aad ahayna u baahana weliba waxaan u imid cid niilhaban u imidaba xababa gurgii u aalay xababaara aatardo abaaray xooluhu joogaan caraday badar haytee loo gadaba ma laho meelahay iskaga duuqeen bariis bur sokor saliid walaayada la siita magacaygu amnaa waa laleyd waa tardo tardo sokor bariid bur saliid dadku waa u baahnaayoo kulaylaa jira ruuxee kulay dadagoma iyo dad kale intii ka dhexay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa xil iska saartay oo gurmashada iyo garab qabashada bulshada dhibaataysan ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan dhulka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyadoona maalmo ka hor raashin qaybin laga sameeyey degmooyinka maxaas iyo moqokori ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan jazaaka allaahu khayran walaalka saadiq guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkaysu waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alendulus saaka wanageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtogeliya oo aanigu mahad celinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alendulus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak